أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulusda hornimada tan ugu doorkaroon dowladda riddada ee turkiga ah oo wadda qorshe ay ku kulansiinayso madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya xilli xukuumadda adisababa kumanaan askari ay ku soo daabushay soomaaliya waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaali galbeed oo ka hor yimid damac xabashida etoobiya ku doonayso in mid ka mid ah magaalooyinka dhulka soomaali galbeed laga saaro deegaanada soomaalida khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo jubbaland oo sii xoogaystay iyadoo xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii maleeshiyaadka bangaraafta ee magaalada kismaayo saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho howlgallo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellaha hoose kataa'ib al ikhbaariya oo baahaysay filim cusub oo ah qaybtii shan iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xildhibaan ka tirsan murtadiinta oo ka hadlay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland isagoona eedayn kulul u jeediyey murtad gurguurte kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo beesha saruur oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada mudug mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo wilaayada ku wareejisay tiro xoolo geel ah oo ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi waa duhurnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan oo faahfaahsan dowladda riddada ee turkiga ayaa wadda qorshe ay ku kulansiinayso madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya xilli xukuumadda adisababa kumanaan askari ay ku soo daabushay dalka soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare xilli ay dowladda xabashida etoobiya kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ay kusoo daadguraynayso koonfurta soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in xasan garguurte uu kulan la yeelanayo abiy axmed madaxweynaha xukuumadda dabadhalafka turkiga ayaa u yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya si mar kale dib loogu bilaabo qorshihii lagu kulansiin lahaa isaga iyo abiy axmed xasan gurguurte ayaa ka degi doona magaalada ankara halkaas oo ay dib ugu bilaabayaan wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ila wareedyo ayaa sheegaya in erdogan uu gurguurte ka dhaadhicinayo xilli ay dowladda xabashida etoobiya kumanaan ka tirsan ciidamadeeda kusoo daabilayso koonfurta soomaaliya ayay soo baxayaan warar sheegaya in xasan garguurte uu kulan la yeelanayo abiy axmed madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka turkiga ayaa u yeeray madaxa kooxda riddada soomaaliya si mar kale dib loogu bilaabo qorshihii lagu kulansin lahaa isaga iyo abiy axmed xasan garguurte ayaa ka degi doona magaalada ankara halkaas oo ay dib ugu bilaabayaan wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ila wareedyo ayaa sheegaya in erdogan uu gurguurte ka dhaadhicinayo inuu heshiis la galo xabashida etoobiya islamarkaana meesha ka saaro shardiga ah in marka hore uu abiy axmed ka laabto heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu la galay muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka ashadala dirirka ah ee somalilan dowladda xabashida etoobiya oo ay ka go-on tahay inay qabsato badda iyo beriga soomaaliya islamarkaana iska diiday inay ka laabato heshiiskii badda lagu siinayay ayaa tobannaan kun oo ka mid ah ciidankeeda soo gelisay gobolka gedo warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda saliibiyadda ingiriiska ay etoobiya ka taageerayso inay mandiqad qad casah ka samaysato deegaano ka tirsan gobolada hiiraan iyo gedo boqolaal gaadiid ah oo ay la socdaan ciidamo militari ah ayaa cisbo ila soo dhaafay kasoo gudbay deegaanada xuduud beenadyada dhaca kulamo ka dhacay magaalada adis ababa ayay diblomaasiyiin british ah kula taliyeen abey in ciidamadiisa uu saldhigyo uga sameeyo gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada kulaala xuduud beenadyada halkaasna ay ka dhigtaan barkulan ay ka gumaadaan shacabka soomaaliyeed ciidamada ugu badan ayaa xabashadu soo gelisay wilaayada gedo sidoo kalena ciidamo kale ayay u diri doonaan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada xuduud beenadyada kulaala axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha dibadda kooxda radada ayaa ku cataabay in xabashadu ay dhigaha ka furiisteen amarkoodii ahaa in ciidamadooda kala baxaan soomaaliya taas beddelkeedana ay ciidamo kumanaan ah dalka soo gelinayso ciidamada faraha badan ee etoobiya ay dalka kusoo daabilayso waxay meesha ka saarayaan wadahadaladii kala dhexeeyey soomaaliya waana cambaaraynaynaa hubka ay soomaaliya kusoo daabulayaan ayuu yidhi axmed macalin fiqi kooxda radada ayaa dhowaan sheegtay in ciidamada etoobiya ee soomaaliya ku sugan laga reebay isbahaysiga cusub ee afrikaanta kaasi oo loogu magacdaray a u s som waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hor yimid damaca xabashida etoobiya ku doonayso in mid ka mida magaalooyinka dhulka soomaali galbeed laga saaro deegaanka soomaalida haddaba warbixinta warkan waxaa inoo sii faahfaahinaya marwaan maxamed xili maamulka dowladda xabashada etoobiya ee dhulka soomaali galbeed uu qowmiyadaha kala duwan ee waddanka etoobiya dega ku wareejinaya magaalooyinka soomaaliyeed ayay shir jaraa'id qabteen waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada diridhabe odayaasha iyo siyaasiyiinta oo shirkooda jaraa'id ku qabsadeen magaalada bruxel oo ah caasimadda beljimka ayaa si adag uga hadlay xaaladda diridhabe waxay ka digeen qorshaha boobka iyo dhaxal wareejinta ah ee ka socda magaaladaasi waxay tilmaameen in maamulkii magaaladaasi iyo xooggiisa la wareegeen xubno ka tirsan ismaamulka ormiya ee dalka etoobiya qorshahaasi ayay sheegay in si weyn looga dareemayo magaalada diridhabe waxay sidoo kale sheegeen in barakicin xooggan lagu hayo dadka soomaaliyeed waxay sheegeen in dadka soomaalida si xoog ah looga barakiciyey inta badan xaafadaha diridhabe waxayna ugu dambayn soo jeediyeen in kacdoon looga hortago boobka iyo barakacinta ka socota magaaladaasi waxaan iskugu imanay oon joognaa brixel caasimadii beljimka arrintaan iskugu imanayna waxa weeye dhibta caasimadii soomaaliyeed ee magaaladii dirdhaba ka haysata ummaddeeda ku haysata waxa weeye ummaddeeda ku haysa waxaas waa dad marti ku ahaa yimiday ugu yimiday ninna aqalkiisa intoo loogu yimaado laguma maamulo taas waxaana ka sii daranba boqortooyada ka dilaacday ee maafiyada ah ee taswiiraha intaa leega waaweyn ninka magaalada maayirka ka ah hortiina laguma samayn dirnaba laguma samayn meel kastaba taswiir weyn oo tii boqortooyada uu ku samaystay marnaba ma qaadanayno in aqalkayagii martida ay ku ahaayeen inay sidaa ugu amarku taagleeyaan waxaan leenahay ummaddayadii dadkii soomaaliyeed ee magaaladaa lahaa ee dulunka lagu hayo ee barakicinta lagu hayo waxaan doonaynaa inay ka kacaan oy gacmaha isqabsadaan guryahoogii iyo dhulkoogii la soo noqdaan oy mataqaanaaye iska heryadan iska tuuraan martii kuma maamulo oonan meesheenna ahayn nin martii kuma maamulo marka innaka maxaa ina saaran waxaan gibilka ina saaray maxay tahay een ummadaha uga hoosayno maxaa naga hoosaysiiyey waar waxaan leenahay gacmaha isqabsada dhallinyaro canug iyo ciroolaba gacmaha istood isqabsatiin reer dirdhabow kaca oo gacmaha isqabsada gudo iyo dibad meel kastoon joognana gacmaha isqabsanaynaa wadajir baanu ku soconaynaa arrimaha ka socda magaalada dirdhaba waxaa ka socda barakicin waan dhulkeed lahaydeen dee dirdhaba intii badan oo dhan iga qaatay iminkana waana sii wadaaya xageed gelaysii dee kolka dambe kolka dambe dhulkoo dhan oo dhan igala wareegi kolka waxaan sirtuun la hadlayaa dhallinyarada dhallinyaray kaca sidaad kolka horeba u kacdeen u kaca is abaabula samaysta waxana hor kaca waa inaad ka kacdiin meesha shantii boqolee werare ee dhulka soomaalida laga qaatay waa lagu eegay ee beenta electionka loo sheegay waa lagu eegay markaa ragga waxay ku arkeen maantahaan haddaan dad soomaaliyaad nahay inaan maantahaan dad maaragtay mayida aan nahay oy waxay doonaan ay ku samayn karayaan dowladda xabashada etoobiya iyo maamulka gaala raaca ah ee xabashada uga dhigan dhulka soomaali galbeed ayaa dhibaato joogta ah ku haya shacabka muslimka ah ee ku dhaqan dhulkaasi gumaysiga ku jira khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo jubbaland ayaa sii xoogaystay iyadoo xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii maleeshiyaadka bangaraafta ee magaalada kismaayo casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo hayaa khilaafkan u dhexeeya kooxda hurdada soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa saameyn ku yeeshay maleeshiyaadka bangaraafta ay tababarto dowladda salibiyadda maraykanka kooxda hurdada ayaa xil ka qaaday taliyihii maleeshiyaadka lagu yeero danab ee magaalada kismaayo murtadka lagu magacaabo carab dheeg murtadkan ayaa maalmo ka hor ka soo muuqday warbaahinta isagoona eedamo kor u jeediyey kooxda hurdada soomaaliya kooxda xasan gurguurta ayaa aada uga carootay tilaabadaas taasoo keentay in si deg dega xilka looga qaado murtad carab dheeg maleeshiyaadka bangaraafta ee danab ayaa ah maleeshiyaad tababarkooda awaamirtooda iyo howlgalkooda ay bixiso dowladda salbiyadda maraykanka xilka qaadistan ayaa muujinaysa mid kasii daraysa xiisada ka dhex taagan kooxda hurdada iyo maamul goboleedka gaala raacah ee jubbaland saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan howlgallo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellaha hoose waxaa inoo soo koobaya yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose ee wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibilaah oo ay murtadiintu la socdeen waxaana qaraxaasi ku dhintay laba sarkaal oo murtadiin ah oo kale ah muuse moos oo ah taliyaha ururka degan deegaanka arbacow iyo kuuriyaan oo ahaa taliyaha caafimaadka ee ururka arbacow dhaawacuna waa saddex askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu qaraxaasi ku gubeen gaari cabdibilaah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada ceelbarde dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa waddada xiriirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooya ku qabtay gaaridan diyasho ah oo agab ciidan geeyey saldhigga beledogle kuna sii jeeday magaalada muqdisho howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka deeladirarka ah kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii shan iyo tobnaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa filimkaasi soo daawaday warbixintanna inooga diyaariyey
kataa'ib al ikhbaariye ayaa mar kale baahisay fiidiyo ku aadan qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga markan waxay kaamirada kataa'ib al ikhbaariye soo bandhigaysaa qaybinta sakada oo laga qeybiyey degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkaas oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah oo ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow waxaa dadkan masaakiinta iyo fuqarada loo qeybinaya xoole isugu jiray ari iyo geel iyagoona dadka qaar ay heleen ari halka qaarna ay geel heleen qaar ka mid ah dadkii masaakiinta iyo fuqarada ahaa ee nasiibka u yeeshay inay qaataan sakada xoolaha nool oo ka soo muuqanaya kaamirada kataa'ib al ikhbaariya ayaa faahfaahin ka bixinaya xoolaha ay heleen iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada shabaab almujaahidiin
anigoo ah yuusuf xasan cabdulaahi halkaan aan joogno maanta waa degmada aal calay waxaa laga bixiyuu hayaa sikaayaadkii waxaa waxaa maanta igu soo aaday qaalan geel ah ilaahay ayaa ku mahadsan ka sokow waxaan u mahadcelinaynaa walaayada maxaan ku dhahaa aaminsan in maxaan ku dhahaa sikaayaadka nala siiyo waxaa kaloo halkan maxaan ku dhahaa iyagana ugu daceynaynaa dadka laga soo qaaday inuusu ilaahay u barakeeyo maxaan ku dhahaa waxaan leeyahay mujaahidiinta khayr allaha siiyo oo aan maxaan kula dhammaad lahayn gaalada allaha jibiyo jasaakum allahu khayr anigu ah cabdi cilmi ishaaq oo jooga degmada caal cali halkan maanta waxaa lagu qaybiyey zakawaadka hal fulbiil aan helay waanu ku mahadsanyihin magacayda daawid cabdilla cismaan maanta ceel cali saldhigga jooga hal ne- neef geellaa lisi oo hal eh u mahadsantahay fa- farxad ilaaha weyn ilaahay wax ka weyn male farxad weyn waa haysa anuu magacayda cali barrow la yidhaaha degmada ceelcada ku sugan ka soo qayb galay Een, walaayada wax qaybinaysa masaakiinta u qaybinaysay ee qayb midaaxana waxay soo gaaray shan neef ay yihiin walaayada kore allaha ka dhiga intii laga soo qaaday iyo intii soo qaaday guul allaha ka dhiga kor allaha ka dhiga gaalada allaha naga jibiye midwanka allaha qaweeya
wal xasan cismaan amiir aliga waxaan joogaa degmada ceel cali ee walaayada hiiraan masisi ee shan neef oo eri eh waa ku mahadsan yihiin xeeradaasi xeero ilaah jibi jaabiin maxaafada kor allaah ka dhigi magaciisa cali cismaan cali waa waxaan ka imaa degmada cadxoog waxaan imaa degmada ceel cali mujaahidiintan shan neef i siisay waana ku mahadsan yihiin
waa fiidiyowgii shan iyo tobanaad ee laga soo saaray qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ee ay baahisay kataaib al ikhbaariya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa ka hadlay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland isagoo eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurte cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya murtad daahir aamin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul uga hadlay xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland murtad jesow ayaa ku eedeeyey murtad garguurte iyo kooxdiisa inay qalad ku haystaan murtad axmed madoobe waxa uuna sheegay in garguurte uu dantiisa ka waayay jubbaland waxa uu sidoo kale murtad jesow cambaareeyey maleeshiyaadka ay kooxda riddada ka dejisay deegaanka raaskambooni maxaa lagu diida maxaa ciidan loogu gura maxaa colaad loogu hurina maxaa as- ninkaa xabsi loogu dira khiyaano qaran hadday tahay halkaanaas joogay oo khiyaano qaranba uu galay ee wax doorashada ka baxsanba uu sameeyey halkaa gurigaas ii muuqdo uu deganaay maxaa loo xiri waaya markaas fiir dembi loo dhoodhoobaa waay ma ogi dembiba kuma hayaan sidii ay kula shaqayn jireen wax ka baxsan hadduu sameeyey ha noo sheegaan tiifiyada ha tagaana ha yidhaahdeen axmed tii aan ku caanshuubi jirnay mid ka duwan ayuu sameeyey hadhahan ra-iisul wasaaraha wuxuu ahaa ninkii dastuurka noo akrinaya puntland ee doorashada gacanta u hayo qodobka lixdan iyo lix farqada labaad ee ayaa noo ogolaanaya madax bannaani inaanu xaq u leenahay inaan qabsano doono axmed maanta xaq soo uma laha qodobkii lixdan iyo lixaad farqadiisii labaad sideedii waa axmedaana qabsada waana isku caanshuba maxaa lagu diida sidaan rabay noogula shaqeey may hadduu dhaho sidii ay kula shaqayn jireen wax ka baxsan hadduu sameeyey ha noo sheegaan tiifiyada ha tagaana ha yidhaahdeen axmed tii aan ku caanshuubi jirnay mid ka duwan ayuu sameeyey hadhahan wixiis axmed samayn jiray iyo wixiis walaaqin jiray ayuu sameeyey ayagaana baray waxaad ku waxaad bartay maanta ha ku mucaaradeen ciidanaa soo goosta ciidanka soo goosanaya yay ka goosteen yayna u soo goosteen ciidanka waa daraawiishtii koonfur eh, muxuu ahay eh, jubbaland qorigiis jubbaland ku ilaalinaya markay iskuula yimaado wareer dhulkaaga inteed ugu socotaa inay dhahaan ay ku celiyaana waa laakiin ninka soo goostay eh, muxuu ahay etoobiya ninka soo fakaday iyo nin eh, kenyanka soo fakaday inay u ekaay ay u ekeeyaan oo ay dhahaan ciidamaha soo goost ay ka dhigaan qalad waa xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo jubbaland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kasii daraysa iyadoona ay suuragal tahay in labada dhinac uu dagaal ka dhex qarxo kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee mudug iyo beesha saruur ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada mudug cabdiraxiin sheekh cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya shirkan wadatashiga oo ka dhacay degmada jowle ee wilaayada mudug ayaa waxaa qabsaday beesha saruur ee degta wilaayada shirka ayaa waxaa looga hadlay aayaha beesha saruur waxaana ka soo qayb galay dhammaan waxgaradka beesha saruur waxayna ka soo saareen bayaan si wada jir ah waxgaradka beesha bayaanka ka soo baxay beesha saruur waxaa akhriyay cabdulqaadir guutaale wadatashi dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow adkaynta dhaqanka shareecadda islaamka labo beeshu waxay qaadatay inay isla bixiso diyada caaqilada ah dhimasho iyo dhignool saddex sidoo kale beeshu waxay isla qaadatay inay ka qayb qaadato la dagaalanka daroogada noocyada kala duwan taasoo cadowgu u soo dusiyo dhulka shareecada lagu maamulo afar beeshu waxay u saartay guddi bulshada wacyigeliya arrimaha kor ku xusan bayaanka oo ka koobnaa qodobo dhowr ah waa ay soo dhoweeyeen nabadoonada beesha saruur shirkaas oo looga hadlayay dadka midaynta beesha reer saruur magarkacis iyo wixii diinta islaamka ogoshahay inay wada bixiyaan oy ka midoobaan iyo iyadoo lagu dabargoynayo muqadaraadka iyo waxa diinta islaamka dhaawacaya shirkaas runtii wuxuu ahaa shir lagu lafaguray arrimo aasaasiya ee bulshadu aada ugu baahan tahay ayuu ahaa shirkaas waana lagu guulaystay
qodobada la isla gaaray oo la akhriyey waa sax waxaan rabnaa marka waa la wada jooga ciduuna nagaba maqnaa annaga beesha saruur madarkicis waxaan ku heshiinay sidaas lasoo akhriyey waxaa lagu lafaguray arrimo asaasiya oo dhammaantood meelo badan taabanaya oo shareecada islaamka iskula dhex jira iyo wixii diinta liddi ku ah iyo wixii shareecada islaamku xarimtay in aan ka joojinno iyo ciddii muxuu ahaayey aan ku aragno ama aan ku maqalno waxaan taageersanahay shareecada islaamka inaan xoojinno inaan garab istaagno wixii ka soo horjeedana naf iyo maal aan u la dirirno naqiibka beesha saruur cali maxamuud maalin ayaa kelimad ka jeediyey madasha wadatashiga ah horta marka koowaad waxaa jirtay baahi kalliftay inay dadkan u tashadaan waxaa batay dhacdooyinkii ayaa aada u batay maadaama gaadiidkii oo batay qaantii ayaa waxay noqotay iyadoon tii hore la bixin oo tii ka dambeysay aan la bixin oo tii ku xigtay aan la bixin inay iska socoto sidaa daraaddeed dhibkaas ayaa keenay dadku inay tashadaan oy isu kaalmaystaan dhibka waxaa haddana la ilaalinaya oo sida diinteennu ayba in amrayso waxdada iyo midnimada iyo towfiiqda ummadda waxaa soo baxay qodobadan hadda bayaanka lagu akhriyey in la wada bixo caailada haddii ay ka badan tahay afartan halaad iyo diyadii maaragtay iyaduna khada a ahayd sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug ayaa la dardaarmay dhammaan odayaasha beesha saruur inaysan war noqon iyo warqado la qorqoray aad u fulisaan sida aad u ballanteen ballantaas inay inkaga fusho ilka wada jiray wax ku gooyaan in la dadaalo shuurada la badiyo hadba ma og tahay la dhuudhuujiyo meesha ay ka dabacdaba la dhuujiyo go-aamadiinna waxaa ka mid ahayd inaad guddi iska soo saarteen wacyigeliyo oo daroogadii iyo dhibaatadii iyo wixii ma ogtahay fasaadkii waddanka ku jiray deegaanada beeshu degto dhammaanteed in ay soo maraan taladiinay ku jirta taana insha allahu tacaala waxaan dardaarmaynaa in la dedejiyo waxani waa dhibaato soo korortay runtii caqligii baa suulay maalkiyaa la baabi'iyey oo naftoodii dayacay oo wixii ilaahay siiyey ku iibsaday naftoodu wax ay ku halligmayso ku iibsaday marka caqli ma dhaqno maal ma dhaqno sharaf ma dhaqno wax dhaqan lama arko fidnadaas marka faafaysa in laga hortago xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raaciyatihi in aan dabaqno mahadsanid cabdiraxiin ugu dambayntiina mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa wilaayada ku wareejisay tiro xoolo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi bashiir muxyidiin abu eeman ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya waxay ahayd munaasabad beesha coormale oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay hadiyada ugu wareejinaysay mujaahidiinta waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsanay wilaayada munaasabadda geela wareejinta waxa ay ka dhacday deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo oo ay degto beesha coormale waxaa hadiyadan ciidamada mujaahidiinta loo marsiiyey maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoona goobta uu ka hadlay suldaanka guud ee beesha coormale suldaan cabdulqaadir maxamed cali anigoo ah suldaanka beecisha coormale ee labada jubbo suldaan cabdulqaadir maxamed cali waxaan toban neef oo geela oo looga ku wareejiyey walaayada jubbada hoose geelaas oo aan ahayn kii ugu horreeyey aan ahayn kan ugu dambayn doona waxaan ku wareejiyey walaayada jubbada hoose maadaama muxuu ahaan annagoo odayaala aan galnay beeco in aan infaaq fii sabiilillaahi mar walba aan bixinno xarakadana aan garab istaagno tiina tanna tiibay ka mid tahay oo waxaa lagu garab taagan yahay xaragga shabaab mujaahidiin iyo dhallinyarada duurka jiifta oo dhaxanta iyo dabaysha iyo qoraxda ay ku dhacayso inaan ka farxinno mar walba oo aan barbar istaagno naf iyo maalba marka naftiina waa iska diyaar maalkiina intaasaaba ka mid ah bilow iyo dhammaadna ma aha waana socon doonaa intii jihaadkaas uu socdo insha allaahu oo ilaahay gacanta dhulka islaamka o dhan uu ilaahay gacanta macnaha u geliyo sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiqani cabdulaahi moxamed gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona bogaadiyey kaalinka ay qaadanayaan beesha cormale iyo sida ay u muujiyeen garab istaagga mujaahidiinta walaalaha reer cawramale ee maanta halkan ku wareejinaya geela ay ugu talagaleen mujaahidiinta ku jilib xidhan furimaha cadowga hor fadhiya ee wilaayada jubbada hoose oo ugu horreeya suldaankooda cabdiqaadir maxamed cali khayr allaha siiyo beesha guud ahaan allaha barakeeyo runtii waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan oo aad noo farax gelinaysa maxaa yeelay kow iyo labaatankii ayay ahayd markii golaha nuqabada jubbada hoose la dhisay ee beeco ay mar kale maartayay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ay galeen inay diinta aan la garab istaagayaan say horey u garab taagnaayeen ay dardar gelinayaan cadowga maartay wilaayada jubbada hoose meelo ka mida joogana ay u sacyinayaan sidii maaragtayay isagoo dullaysan looga kicin lahaa marka beesha reer cawramale way bilowday waxa ugu horreeya oo diinta alle loogu gargaaro kitaabka alle loogu gargaarahayo mujaahidiinta loogu gargaarahayo dadka muslimiinta ee maaragtay la gumaysanayo ee la laciibsanayo ee maaragtay diintoodii laga fasaadinayo ee dhulkoodii maarata hantidoodii laga fasaadinayo waxa ugu horreeya lagu bixiyana waa maal maalka ayaa asala waa naqanaa qur-aanka inta badan ee ku soo aroortay maal iyo naf maalka ayaa badan ilaahayna u tartama buu leeyahay falyatanaafas ilmutanaafisuun khayrka u tartama muslimiinay mujaahidiintuna kuma sii jiraan weliba iyagu waxay u jirib xidhan yihiin oo naftooda ay ka gateen ilaahay qabaa'ilkana waxaan ku boorinaynaa sida walaalaheen reer cawra male way bilaabeen khayrkii iyo wanaaggii iyo maalkii bixintiisii qabaa'ilka kale ee wilaayada jubbada hoosena sidii aynu maarata beecada ku gallay inaynu naf iyo maalba saan horey ugu bixin jirnay ugu bixinno jihaadka oon cadowgaa ilaahay maarata ka dafcinno maarata cadowgu tabadareeyey waa qorax sii dhacaysa idamka ilaahay ilaahay baana inoo ballan qaaday inuu maartay aan guulaysanayno qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii dambe sii xoojiyey dardargelinta kaalinta ay ku leeyihiin jihaadka ka socda bariga afrika dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale beesha harti ay bixiyeen tiro geelaha ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka warbixintaasi waxay gun iyo gabagabo u ahayd warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkan mid mid ka la mid ah oo aan dib mar kale ugu kulanno ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu